bismillaahi raxmaan raxiim habeen waacano wanaagsan dhammaantiin meel kastaad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha diseembar qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan haddii rabbi ka raali noqdo waxaa ka mid noqon doonaa allahu naxariistay wasiirkii haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya khadiijo maxamed diiriye uu ku geeriyootay waddanka jabuuti kadib markii halkaasi qalin ay ku gashay geerida marxuumadda waxaa ka tacsiyeyey mas-uuliyiinta ugu sareysa dalka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha madaxdii hore ee dalka soo martay wasiiro xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada barnaamijkan kusoo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barrena waxa uu magacaabay guddi aas qaran u sameeyaa wasiirkii haweenka khadiijo diiriye oo dalka jabuuti ku geeriyootay doorkii ay lahayd hogaaminteedii iyo siyaasadda intii ay ku jirtay wasiirad khadiijo ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawo barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud maanta wuxuu ka qaybgalay sanad guradii siddeetanaad ee kasoo wareegatay asaaska ciidanka booliska soomaaliyeed barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii rabbi uu ka raali noqdo halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin dhowr ah oo ka hadlay khudbado kala duwanna ka jeediyey barnaamijkan kusoo qaadan doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaal xoogan oo khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ka dhashay oo al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ku dhex maray qeybo ka mid a gobolada dalka ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobadaasi waxaynugu soo kordhayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa tibin iyo diyaarin waa niga cabdisalaan julo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa ifajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacno wanaagsan aan ku biloobo allah u naxariistay khadiijo maxamed diiriye oo ahayd wasiirkii haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay ku geeriyootay gelinkii dambe magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti maamada ayaa waxa ay halkaasi u joogtay xaalad caafimaad qalliin ayaana lagu sameeyey ugu dambeysa halkaas ayay ku geeriyootay sikadiis ah dhegaha shacabka soomaaliyeed marka ay maqliin geerida maamada ayaa dhammaantoodba ay isbedeleen dadka qaarkood muddo ka badan labaatan sano ama ku dhow labaatan sano ayay ku jirtaa siyaasadda dalka labadii kun ayay kusoo biirtay iyo wax la jira waxa ay soo qabatay xilal kala duwan iyadoona intaasi oo sano ay ahayd xildhibaano xildhibaan mar waxay noqotay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka haweenka iyadoona qeybo fara badan oo ka mid ah horumarinta dalka kaalin muhiima ku lahayd allah u naxariistay maama khadiijo maxamed diiriye ayaa sidoo kale waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah in ay soo korisay wiil wadooyinka muqdisho mid ka mida looga tegay oo taaha ay u bixisay iyada mas-uuliyaddiisana ay gacanta ku haysay wiilkaasoo ilaa iyo hadda ah mid da-yar maamada ugu dambeyn waxay ku geeriyootay magaalada jabuuti halkaas ayaana waqtigeeda ama ajase- ajasheeda ay ku gashay tacsi ayaa waxaa u diray madaxda ugu sareysa ee dalka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre iyo madaxdii hore ee dalka soo maray dhammaantood iyadoona marxuumadda ku sifeeyey wanaag een, dabeecad wanaag iyo sidoo kale akhlaaq iyo inay ahayd haweeney siyaasadda soomaaliya saameyn ku dhex lahayd guud ahaanba markii loo eego xasan sheekh maxamuud bartiisa qoraalka lagu soo dhigay waxa uu qornaa sidan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun geerida ku timid xildhibaan khadiijo maxamed diiriye waa mid qalbigeena taabatay oo aad u xanuun badan si weyn ayaan u dareemayaa shacabka iyo dowladda soomaaliya allahu naxariistay marxumed khadiijo waxa ay door weyn kasoo qaadatay dib u dhiska jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya iyadoo ka mid noqotay baarlamaankii ugu horeeyey burburkii kadib tan iyo waqtigaasina oo ay ka tirsaneyd golaha shacabka sidoo kale xildhibaan khadiijo maxamed diiriye waxay ahayd howlkar wasiir ka noqotay wasaarado kala duwan waqti adagna usoo shaqaysay dalkeenna kuna tilmaamneyd garab istaag iyo udamqashada dadkeenna nugul haweenka iyo dhallinyarada allahu naxariista xildhibaan khadiijo maxamed diiriye hoygeeda ha ka yeela jannatul-firdows samar iyo iimaanna allaha naga siiyo dhammaanteen iyo qarankeenaba qoyskeeda iyo heladeeda ay ka geeriyootayna waxaan kaga baryaynaa in ay iyaguna samir muujiyaan jannatul-firdowsna uu ka waraawiyo qadiijo maxamed deeriye ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ra-iisul wasaare xamse cabdi bare dhankiisa uu ka tacsiyeeyey xildhibaano wasiiro dad fara badan oo qeybaha kala duwan bulshada ku jira iyo senataro ambaasadooro ama safiiro ayaa dhammaantu ka tacsiyeeyey madaxweynihii hore ee dalka soo maray maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhankiisa yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan murugada geerida la qaybsanayaa tacsi tiiraanya lehna u dirayaa qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ay ka geeriyootay allahu naxariistee wasiir khadiijo maxamed diiriye marxuumadda oo shacabka soomaaliyeed usoo adeegeysay muddo dheer waxa ay door muhiima kasoo qaadatay dowlad dhiska dalkeenna iyada oo xubin ka ahayd inta badan golayaashii dowladda ee kala dambeeyey ilaa dowladdii laga soo dhisay carta waxaan alle u weydiinayaa inuu hooygeeda ka yeelo jannatul-firdows samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed tacsida ayaa isa soo taraysa iyadoona mas-uuliyiinta ugu sareysa ilaa iyo mas-uuliyiinta ugu hooseysa dalka ay siyaabooyin kala duwan kaga tacsiinayaan een, khadiijo maxamed diiriye wasiirkii wasaaradda haweenka xukuumadda soomaaliya ee ku geeriyootay magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti qeybna ka ahayd mas-uuliyiin dhowr ah oo kasoo qaatay wadanka isbedel dhowra inay ka sameeyaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu magacaabay guddi aas qaran sameeya oo xubno dhowra ka kooban afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa warbaahinta u akhriyay guddigaas ayaa war- ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha uu magacaabay guddi aas qaran u sameeya maama khadiijo maxamed deriye
الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون walaalayaal anigoo ku hadlaya magaca afka xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed uga tacsiyeyneynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha khadiijo maxamed diiriye oo allaha u naxariistee galabta ku geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada tan jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda jabuuti waxaan si gaara uga tacsiyeyneynaa qoyskii eheladii iyo asxaabtii khadiija in eebe uu samir iyo iimaan ka siiyo iyadana allah subxaanahu wa tacaala inuu ugu deeqo janatulfardowsa khadiijo maxamed diiriye waxay lafdhabar u ahayd dowladnimada soomaaliya iyo dib u dhiska dalka waxay si daacadnimo iyo karti iyo wadaniyad jacayl ku jirto ay ugu soo adeegtay dadkeeda iyo dalkeeda sanooyin badan sidaa darteed ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre waxaa galabta uu digreeto ku magacaabay guddiga aaska qaran guddigan oo ka kooban kow iyo toban xubnood waxa ay kala yihiin kow ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac guddoomiye labo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane axmed macalin fiqi xubin saddex wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane xasan macalin xubin wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane daawud aweys xubin wasiirka batroolka iyo macdanta mudane cabdirasaaq cumar maxamed xubin wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda genaraal cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir xubin wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha mudane maxamed cali xagaa xubin wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe xubin taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed genaraal sulub maxamed firin xubin iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale xubin guddigan kow iyo tobanka xubnood ah ee ra-iisul wasaaruhu ku magacaabay digreetada galabta waxa ay ka howlgeli doonaan aaska qaran ee allaha u naxariistee khadiijo maxamed diiriye
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysaneysaan allahu naxariistay maama khadiijo maxamed diiriye door weyn door muhiima ayay lahayd lamana xaqiri karo runtii allahu naxariista ayaan leenahay marti la jecel yahan allaha ka dhigo waxaan idiinsoo gudbinaynaa wareysi a darsan t v ee la yeelatay maamada oo qeybo kala duwan oo muhiima laga wareystay dabacsanaan iyo daafurnaan iyo dabeecad wanaag ayaana ka muuqda wejiyadeeda muuqaalka markii la daawado balse idinka maqal ayuu idiinsoo gaari doonaa qof walba oo heli kara telefoonna wuu ka daawan karaa darsan t v bejkeeda qeybta ugu sareysa ayay ku jirtaa waraysigaana waxaa la yeeshay aweys xasan maxamed barnaamijka awoodda shanaad
xaashi waxay ku dhalatay isbital martiini sanadkii kun sagaal boqol afar iyo lixdankii bishii abriil oo afar iyo laba- waa labadii bishii abriil maalin khamiis ah kow iyo tobanka barqanimo iyo laba iyo konton daqiiqo lix saac oo sideed daqiiqo dhiman waxbarashada qur-aanka iyo asaasiga waxaad ku soo qaadatay dugsiga dhexe ee xasan dhegey amaba burey hadba sida loo yaqaano ee jowhar waxbarashadada jaamacadda la foole ayaad ku biirtay ha yeeshee ma aadan dhammaysanin duruufo dhanka hoyanimada ah sanadkii labadii kun afar iyo tobanka waxaad qaadatay darajada waxbarashada koowaad ee jaamacadda bachelarka jaamacadda waxaad ka qaadatay hope university siyaasadda waxaad kaga soo biirtay baarlamaankii carta ee labadii kun labadii kun koob iyo labaatanka aad baan ugu faraxsanahay inaan joogno hoygaaga magaalada muqdisho oo aan barnaamijkan waraysiga kaaga qaaday adigana aad inaga aqbashay taariikhdaada siday ahayd ma u sheegay mise waxbaad ku daraysaa
n runtii anaa la fajacsanaa saacaddii iyo waqtigii aan dhashay n malaa taariikh nololeedkayga c v-gaygaad si un ku soo gaaray aan isleeyahay waa waa- intii aa sheegtay waa run aad u mahadsan tahay barnaamijkan wuxuu sameeyaa baaris ka hor inta qofka martida uusan u imaanin waxyaabaha saacidaya barnaamijyada kalena malaha laga yaabo inuu kaga duwan yahay weeyaan wikipediaha google waxaa kugu qoran inaad dhalatay labadii abril kun sagaal boqol siddeed iyo kontonkii lixdan afartiina waxaan ka xigtay adiga oo ka sheekeynaya taageernololeedkaaga ma ku talagal ayaad isaga jartay sanadahaasi mise waa qalad ka jira dhalashadaada
n waa su-aal aada u fiican ma ogi googolka cidda ku qortay laakiin aniga waxaa i dhalay hooyo iyo aabe maxamed diiriye xaashi iyo xaajiye aamine yaaki maxamed maxamed- aamine maxamed maxamuud culo aamine yaaki culo oo labadaba inta taqaana hooyadii aabahay ku filan marka sidaasaan waxaan ku ogahay n dhalashadayda aabbo reer beled ah aqoon leh dadka ay wax badan ka ogyihiin ayaan ku dhashay isbitaal martiinina intii ay uurka igu siday hooyaday ayaa xoogaa toban sano hooyaday aabahay waxba ma dhalin isuma dhalin Een, hooyaday ma dhalin qofka uurka qaadayo waa qofka dumarka ah Een, saas daraaddeed isbitaal martiina waxaa loo keenay aabbahay adeerkiis maxamed deeriye xaashi ay dhalay cumar xaashi nuur oo adeerkiis ah ayaa joogay isbitaalka xanuunkii hooyaday buulo bardaal loo geeyey eedaday oo dhakhtar ah isbitaalka ameerigaanka dhakhtarka cadar deeriye xaashi ay jirtay haddana markii xanuun kusii booday kusii batay ayaa loo soo qaaday isbitaal martiini madaxdii isbitaalka waqtigaasna uu ahaa dhammaantood eedaday unbaa ka nool inta aan sheegay awowgii aabbahay adeerkiis iyo aabbahay iyo hooyadayba waan dhinteen allah u naxariisto marka taariikh qaldamaysa waxaysan ku ahayn xitaa saacaddii maalintaasaa la hayaa marka lixdan iyo afartii bishii abriil labadeedii khamiis lix saac urur dhimanaan dhashay aada u mahadsan tahay waxaan rajeynayaa faa'iidooyinka barnaamijkan ay ka mid tahay qudhiisi inuu saxay google-ka iyo waxyaabaha kugu qorna dhanka dhalashada ah intaasi kadib eh, macalin wasiir aynu ku bilaawna ee wasaaraddii dhalinyarada oo marxaladan siyaasadda soomaaliya afarta sane madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxaad noqotay wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha xukuumadda soomaaliya waxaad wasiir u ahayd dal ay ku nool yihiin toddobaatan in ka badan boqolkiiba dhalinyaro yihiin shaqo la-aan ay hayso wax barteen duruufo adag oo dhanka amniga ku nool yihiin bal waxqabadkaaga wasaaraddaasi dhalinyarada si kooban inooga war
Een, runtii aweys iyo inta taariikhdayda siyaasadeed taqaana waxaan rabaa barnaamijkan wasaaradahaas dhowrka ah aan soo qabtay horta Een, waxaan ku faraxsanahay qofbaa wax buu ka tagaa ama taariikhda u gasho Een, waxa keliya oo aan sheegan karo waa oo gabar soomaaliyeed mid hore iyo mid hadda jirta aysan ila wadaagin waa inaan soomaaliya u noqday wasiir haya laba portfolio laba portfolio oo dumar ah dalkani ilaa lixdankii xorriyadda la qaatay ma jirin wasaaradaha marna waa la isugu ururiyaa marna waa la kala qaadqaadaa Een, wasaarado la isu geeyey na way jireen xilligaas laftirkeeda wasaaradda marka la isu geeyo magac baa loo yeelaa sida arrimaha bulshada oo kale wasaaradihii arrimaha bulshada oo kale oo afar shan lix wasaaradood eeba- waa hal portfolio wasaaradihii khayraadka iyo arrimaha dhaqaalaha wasaaradda khayraadka la dhahay waa hal por- portfolio laakiin aniga laba portfolioan hal mar wada qabtay kun sagaal boqol labadii kun iyo sideedii oo ah xukuumaddii ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen dowladdii madaxweyne ama cabdulaahi yuusuf axmed labadaba allah u naxariisto marka taariikhdayda iyo horta shaqada soomaaliya waxaan ugu jiraa inaan ahay gabadha keliya ee qabatay laba portfolio hal mar waxaanan wareejiyey xilligii dowladdii sheekh shariif ra-iisul wasaare iyo cumar cabdirashiid oo ugu horreeyey oon isagana ka noqday wasiirka horumarinta reer miyiga iyo dhirta iyo daaqa afar wasaarado afar wasiir baana markaa xilka ku wareeji wasaaradda haweenka ayaan labadii kun iyo sideedii ku magacawnaa iyo arrimaha xuquuqal arrimahaas qoyska waxaana sii hayay wasaarada la isu geeyey oo ah wasaaradda xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo biicada waxaan ku wareejiyey labadii kun iyo sagaalkii wasiir fawziye maxamed sheekh wasaaradda haweenkan ku wareejiyey waxaan ku wareejiyey wasiir markaana ra-iisul wasaare ku-xigeen ahaa cabdiraxmaan ebi wasiirka xanaanada xoolahana waxaan ku wareejiyey hadda safiirkeena fadhiya malaysia abukar mardaadi wasaaradda biicadana xilligaa waxaan ku wareejiyey allah u naxariista burci maxamed xamsa marka aniguna waxaan la wareegay wasaaradda horumarinta reer miyiga dhirta iyo daaqa oo aan kala wareegay allah u naxariisto nuur muuse amiin oo ahaa wasiirka amniga ee arrimaha gudaha wuxuuna nagu wareejiyey afar wasaaradood wasaaraddii aan anigu markaa la ii magacaabay xilligaa ahayd horumarinta reer miyiga wasaaradda gargaarka bini'aadanimo allah u naxariista marxuum garweyne wasaaradda amnigana allah u naxariista wasiir cumar xaashi wasaaradda arrimaha gudahana sheekh cabdiqaadir cali cumar wasiirkii xilligaas
khadiijo maxamed diiriye wareysi gaar ah oo laga qaaday ayuu ahaa oo dhinacyo badan lagu wareysanayay inkastoo wareysiga dhammaystiran aan idiin soo dayn karin wakhtiga oo nagu yar aawiis markan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ka qaybgalay maanta maalinta aasaaska booliska soomaaliyeed ee labaatanka desembar sanad guuridii sideetanaad oo sanad kasta laga xuso caalamka laga xuso gudaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud khudbad ayuu halkaasi ka jeediyay dhinacyo badan taawaneysa khudbadda waxay isugu jirtay dhiirigelin hambeen isagoo sidoo kale ka hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee guud ahaan dalka ka socda hadallada madaxweyneha waxaa ka mid ahaa
iyo salaan halkan uga gudbiyo sarreeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaska iyo jadiidka intaba waxaan leeyahay hambalyo guul ayaan idiin rajaynayaa dhammaantiin waxaanan idinku bogaadinayaa shaqada wanaagsan ee soo jireenka ah ee aad qabateen shaqo aad iyo aad u habboon oo dadka soomaaliyeedna ay ku diirsadeen ayaa ciidanka booliska soomaaliyeed ayuu hayaa siddeetan sano wakhti aad iyo aad nolosha ummadaha wakhti gaaban waay laakiin nolosha dadka wakhti aad iyo aad u dheer waay labaatankii labaatan iyo dhowrkii sane ugu dambeeyey ee jamhuuriyadda saddexaad ay hana qaaday maanta in meeshaan la soo gaaro waxaa mas-uul ka ah guud ahaan ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan taliyayaashii isa soo xigxigay ee xilka taliyanimada ciidanka booliska soomaaliyeed soo qabtay oo aan maanta in badan oo ka mid a wejiyadooda halkan iiga muuqday inna ay maqan yihiin waxaan leeyahay hawshaan quruxda badanna waa hawshii aad ama soo bilowdeen ama dhexda aad ka soo qabateen ee maanta meeshii ugu dambaysay taliya surub uu hadda gacanta ku hayo ummadda soomaaliyeed hal ka mid oo aan rabo inay fahamto waxa waaye howl qaran waa ka weyn tahay wax hal nin qaban kara waa ka weyn tahay wax koox yaroo iswadataa ay qaban kartana waa ka weyn tahay koox xukuumad markaa joogtaahi ay qaban karta ama ama baarlamaan ha aado ama fulin ha aatee markaa joogaahi dowlad markaad taag ay qaban kartaan waa ka weyntaa howl qaran waa howl sideedaba qor isu dhiiba waay waa howl buluketi buluketi la dul saaray ah dhammaan taliyayaashii iyo saraakiishii ciidanka booliiska soomaaliyeed ee siddeetankaa sano ee ciidanku uu jiray ammaan ayay mudan yihiin gaar ahaan intii ugu dambaysay ee jamhuuriyadda saddexaad sidii loo soo aasaasay dhowr iyo labaatanka sano hadda hawsha soo haysay ayaa iyaguna mudan oo meel cidlaa inta ka soo bilaabay kan qiimaha askariga booliiska soomaaliyeed iyo qiyamka uu xambaarsan yahay waxaa daliil u ah in maanta rikoodhkii booliiska soomaaliyeed uu burburkii dowladnimada ina soo gaaray ka badbaaday oo la helayo askarigii booliiska ahaa ee ugu horreeyey ciidanka booliiska qorta faylkiisii in la helaya maanta waa waa arrin farxad leh lagu faano oo ummadnimadeenna ka turjumaysa waaye sidaas ayay u tahay hawsha qaranku howl isu dhiidhiibid mudan oo maxaanku idhahdaa loona ayna habboon tahay in loo aqoonsado dadkii sameeyey oo dhan hawshaasi ayada oo qaar ka mid ahe aanay maanta nala joogin oo ama ay tii alla u timido si caadi u dhinteen ama ayagoo waajibaadkoodii gudanaya ay dhinteen oo ay ugu horeeyaan maxaanku idhahdaa ubaxaan soo ifaya aabbayaashii dhalay oo maxaanku idhahdaa naftoodii u huray waxa aan maanta ku faanayna aan leennahay amniyaan leennahay caasimaddeennu waa ammaan amnigii baan la wareegnay waa waa qurxoonnahay aan leennahay dhiiggii aabbayaashan ayaa muxuu ahaay yaa yaa yaa waaye waxaan intaa ku leennahay inaan inaan aqoonsannaa oon aqbalnaa aad iyo aad ayay muhiim u tahay walaalayaal dalka soomaaliya muddo dheer ayuu dhibaatooyin badan ay s- uu soo arkay dalka guud ahaan iyo dadka ku noole shacabka soomaaliyeed ah muwaadiniinta intaba waxaan isleeyahay wakhtigaasi dhibaatada iyo duruufaha adagi way soo dhammaadeen haatan waxaan sii maraynaa meel aan mugdigii ka sii baxayno oo aan iftiinka u baxayno haddii aanan aqbalin oo aanan aqoonsanin eh, meeshaas inaan soo gaarno dadkii mas-uulka ka ahaa ilaan annaga inteennaan maanta mas-uuliyadda haysa shalay shalayaan nimid horay umaanaan soo hayn mas-uuliyadda shalaan nimiday naga sii hor ka sii hor ka sii hor siddeetankaa sano ee booliiska uu soo jiray dowlado kala duduwan hogaamiyaal kala duduwan madax kala duduwan ayaa xilka soo haysa qof kastoo soomaali ah oo dalkan u istaagay dowladnimadiisa maalin si kasta ha u fogaata maalintaas ama ha u dhowaatee wuxuu leeyahay qadarintiisa wuxuu leeyahay sharaftiisa iyo mudnaantiisa waana inaan xusnaa oon qalbiga iyo maanka ku haynaa inuu qof qiimila ahay qofkaasi siyaasadda waa iska dhib badan tahay waxay ka mar walba waad maqashaan siyaasadda ciidamada siyaasadda ha laga saaro ciidanka siyaasadda yaanan ku milmin ciidanka sidaa ha la yeelo in la yidhahdo ogtiin waa maxay sababta asaasiga ugu weyn siyaasaddu sideedaba khilaafay ka samaysan tahay khilaafay ka samaysan tahay kala ra'yi duwanaanshay ka samaysan tahay ra'yi laysku haystay ka samaysan tahay ma aha khilaafku inuu xun yahay ma aha khilaafku iyo kala ra'yi duwanaanshadu nolosha sunnadana waa ka mid waxa lagu hormaraana kow ayuu ka yahay khilaafku ma xuma sida loo xalliya ayaa xumayn karta ama samayn karta laakiin in layskhilaafahay waa in la kala ra'yi duwanaada in la kala ra'yi duwanaadaana ma xuma soo maaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo inta bini aadan oo ilaahay abuuray ugu haybad iyo qiime iyo sharaf badnaa ugu karaamo badnaa ayaa ra'yiga laga duwanaanayay oo markii laga duwanaadana ra'yi la barbar dhiganayay oo markuu ra'yiga la barbar dhigto uu fiican yahu arkana kiisi inta ka taga kan la barbar dhigay qaadanayay annaga marka xaggee joognaa sideennaba waa inaan aqbalnaa kala duwanaanshaha xagga ra'yiga ra'yigaasi lagu kala duwan yahay laakiin labada lagu kala duwan yahay ee calina saas qabo caashana ay saas qabtaa labaduba waa laba wax dhisaysa inay ahaadaan laakiin labaduba waa laba looga dan leeyahay inay wax dhisaan mid ka mid a haddii looga dan leeyahay in wax lagu dumiyaahi dee macno uu ku fadhiyo iyo wanaag uu leeyahay ma jirto midka waa wanaagsan yahay aan leenahay kaas ma aha kan wax dhisaya waaye kan ogol xiwaarka iyo maxaan ku wada xaajoodka iyo wada hadalka iyo dialoga ogol waaye
kan fidnada iyo furfurka iyo qaabdarada iyo hor istaagga iyo hebel nin uga dhiij iyo hebel maa muxuu ahay aniga eh, reer hebel waan garanayaa iyoba waxaasi waa waxaan horay xigmadii ahayday soomaaliya heshiisa dunidana la heshiisa aan uga qaadanay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay mar walba nabadda xigsada nabadda xigsada ra'yiga nabadda taageeraya xigsada ra'yiga ummadda maslaxaddeeda ka talinaya xigsada dadka soomaaliyeedna walaalaha ah ee ama siyaasadda ha ku jireen ama bannaanka ha ka joogeene ee dadka caqliga iyo ra'yiga u saaxiibka ah waxaan rabnaa ra'yiga dowladdaani iyo dadkan shacabka ay hore ku marayaan ay ku soconayaan oo wanaagga iyo ididiilo cusub sii gelinayo oo meesha ay joogaan ka dhaqaajinayo kaas aan aan ku dadaalno kan ummadda dib u celinaya aan ka dhowrsanno kan ugu dhibka badanna waayo kan ka dhib yar laakiin asagana inaan ka dhowrsanno u baahan waa kan ummadda meesha ay joogto inuu ku haayo rabo meeshu meel lagu nagaado ma aha aan taagannahay waa meel ummadihii caalamka oo dhan ay mar hore ka hayaameen oo ay ka tageen inaan ka tagnaan rabnaa oon soconno caliyaa ijilaafayo maxaan ku idhahdaa maxamedaa xagga iga eegayo ee, muxuu ah ra'yigiisu waaba qaldan yahay anaaba garanayabo muxuu ah ra'yiga u wadaa iyo wax la mid ah iyo meesha aan joognay yaan ka bixin Ee, hebelaa inta ka baxayo reer hebel baa saa noqonayo xaggaana looga soo duulayaa cirkaana looga soo degayaa waa waxa soddon iyo saddex sano aan meeshii aan rabnay la gaari weyne waayo dalkan taladiisa waxaa iska leh inta caqliga saaxiibka u ah dhammaan ee leh caqliga soomaaliya hore u wadayo meesha ay joogtay hore uga dhaqaajinayo oo aan dib u celinayn Cab- cabsida dadka lagu beerayo ee laleeyahay balaayaa dhacayso cirkaa soo dumayo dictatoriyada samaysmay dibaa loo noqonayaa waa la isdilayaa walaal taas ma jirto la isma dilayo soomaaliya dil way ka soo noogtay maanta waxaa la dilayaa kii dadnimada iyo dowladnimada iyo diinta iyo dimuqraadiyadda aan aaminsanayn waa midka dilka mudane mid shacabahoo ra'yigiisa jidka la taagan dil ma mudna kuwa qowlka xurriyadda sida xun u arkay ee caaytamaya ee waxaysmaya weli waxba looma qabo intaba ay shacabka soomaaliyeed dhibaato ku ahayn oo nin cali la yidhaha iyo gabar caashe la yidhaha iyo nin jaamac la yidhaha ay aflagaadaynayaan ahlan wa sahlan waxaanay adinka idinka dhimin aflagaadadu midka aad aflagaadaynaysaan ka dhimaysa hor u socda laakiin ninka qoraga soo qaadanaya waxbaan dilaya waxbaan ka dhacaya balaayaa dhacaysa dhahayo in la hor istaago oo aan ra'yigiisa laga leexdaan qabaa walaalayaal caalamka aad iyo aad ayaan rabaa inaan u adkeeyo caalamka maanta soomaaliya waa u heelan yahay wixii aan rabnay inaan qabsanno inta badanna waa nalala qabtay inta dhimanna in nalala qabta ayaa diyaar loo yahay laakiin waxaa jira wax caalamku aanu noo qaban karin wax caalamku aanu noo qaban karin oo annaga bes ay tahay inaan qabsanno ayaa jira waa dowladnimo caalamka dowlad nooma dhisi karo dowladna nooma keeni karo Do- caalamku wuu nakaabi karaa booliis maa dhisanaysaan maxaa u baahantiin tababar waa kan qalab baa u baahantiin waa idinsiinaynaa maxaa dhisanaysaan ciidanka xoogga dalka waa kan maxaa dhisanaysaan dastuuraa samaysanaynaa Kh- eh, waayo aragnimadana idinku kaalmaynaynaa maxaa intaasoo dhan maxaa mi- miisaaniyadda iyo bajetka maa idinku yar ha waa idin kabaynaa intaasoo dhan caalamku wuu noo qaban karaa waanu noo qabtaa laakiin dowlad nooma dhisi karo amniga maa idinku liita haa ciidamadiina amniga weli ma xoogaysaa ciidamo amniha idin siinaynaa laakiin waxaasoo dhammi waa kab dhikan ma aha waa kab wax noo kabayo waxaan annagu qabsanay ay kabayaan intaasoo dhan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay aan shaqo qabsanno shaqooyinka aan qabsanaynahayna ididiiladooda iyo wanaagooda maanta booliska soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sidoo dhan ayay ka muuqdaan inaan qabsanno hay-adaha amniga guud ahaan mas-uuliyadda amnigaa wada saaran laakiin haddana mas-uuliyadda amniga waa sii kala leeyihiin kuwa cadowgaa loo diray kuwo kale muxuu ahaay cadowga kiisa hubka sita ee duulaya ee did- ee wax duminaya loo diray kuwo kale waxaa loo diray cadowga kiisa wax maleegaya ee dadka ku dhex jira ee fidnada ku dhex jira inay dad ka soo dhex qabtaan kuwo kale waxaa loo diray kii edab darooday ee sharciga inta la horgeeyey hay- inay hayaan ay soo hanuuniyaan oo ay soo dhaqan ciliyaan ay taba- ay muxuu ahay wacyigelin u sameeyaana loo diray ciidanka booliska soomaaliyeed maxaa loo diray ciidanka booliska soomaaliyeed waa shacab shacabkaana loo diray maxaa loogu diray inay ciqaabaan inay dilaan inay waxeeyaan ma aha inay u gargaaraan waaye naxariis badan inay u muujiyaan waaye caqabadaha dadka noloshooda caadiga ah taabanaya ee hortaagan qofka muwaadinka ah ee xaafad hiblaayo ku nool degaana indhaha bas kama degaana qalbiga waa soo aragnay waa soo tijaabinay qoryo fara badan inaanay amni noo keenayn hub fara badan oo reer hebel gacantiisa ku jira ama koox hebel gacanteeda ku jiraahe inaanu amni noo keenayn waan soo aragnay guryaha haddaan qoryo badan dhiganno inaanay amni noo keenayn laakiin waa soo waxaan hadda tijaabinay oon ku soo qanacnay askariga jidka taagan inuu amni keenayo askariga xaafadda dhex lugaynayaa inuu amni keenayo askariga saldhigga booliiska jooga aad u cararaysa marka aad aad dhibaato dareentahay inuu yahay midka amniga keenaya waajib waxaa ku ah qof kastoo soomaali ah in ay garab istaagto askarigaas haddii alle maanta duruufo gaara ayaa dalku ku sugan yahay nin orod ku roon iyo nin aayad ku roon allaya awrtiyay joogtaa booliisow milatariyow nabad sugidow asluubey yacni ciidamadii hadda waaba degaan difaaca muxuu ahaay eh, dega- degaanada iyo bu- bulshada maanta waxa waaye nin walba horta cadowgan aan meel saarno inta shabaab joogo oo nagu dhex jiro oo qarax iska soo rakibayo oo dadka qarxinayo oo jidka ku tooganaya kii ummadda indhaha u ahaay aqoonyahankii odagii wadaadkii uu dilayo meel loo kala haray booliis keligiis meel lagu hadlaya ma taagna waxaan u shaqeeyohaynaa u taagannahay qorshaha deggan ee dowladda ee qoranna ka mid ah maalin aan noo noo calaamaysan aan gaarayno oo aan dhan xilka amniga gudaha booliiska iskale bas waay milatarigu ka baxa asluubtay xe- muxuu ahay xabsiyadaadii aad nabad sugiday muxuu ahay intelligencegaagu ku ekaawa ciidamada muxuu ahay qoryaha sita muxuu ahay dhig la dhihi doonaa soo socota oo askari qoray ama bastoolad sitaa booliis bas loo ogolaanayo inuu jidka maro maalintaasaa soo socota oo ka shaqayn laga rabta oo ay ugu horeyso argagixisada khawaarijta ah inaan meel saarno walaalayaal nimankaas khawaarijta in badan aan ka hadlay ee, waana sidaa waxaan rabaa inaan wax yar waxyaabihii ugu dambeeyey taliyaha booliska ayaa ayaa naga siiyey sawir muuqaal fiican ah laakiin waxaan rabaa inaan xuso iyadana waxyaabaha ugu dambeeya booliiska aan u gaar ahayn ee guud ahaan amniga dalka taabanayo dhowaan walaalayaal waxaad ogtihiin labaiyo tobankii bishan waxaa lagu qabtay magaalada new york jamciyadda qurmaha ka dhexaysa xarunteeda shir looga hadlaya amniga soomaaliya shirkaas waxaa ka soo qayb galay caalamka oo dhan intiisa badan ayaa ka soo qayb galay mustawayaal kala duwan leh shirkaas dowladda soomaaliya waxay geysay sida ay rabto amnigeeda inay u sugto dalka amnigiisa in loo sugo sida aan rabno ee siyaasiyan la isku raacsan yahay ee sharciyan sharciga qawaaniinta dalka meel ku leh ayaan muxuu ahay geynay istaraatiijiyad ku salaysan sida maadaama eh, xilligii walaalaha ka socda african unionka ee amniga nala sugayey xilligoodii haatan uu gabagabo soo marayo oo muddo sanada kadib eh, dalkani uu ka dhammaanayo howlgalkii eh, qaram- eh, muxuu ah, wara- horkacayay ee ururka midowda africa hadda soomaali ayadaa la- iyo iyo dalkeeda iyo dadkeeda waa la isaga dhexbaxayaa markaan waana lala soo gaarsiiyey meel waa midda aan lahaa dowladna looma dhisi karo annagaa dhisanayna waa nala kaab waa nala soo kabay inaan degno dowladdii ka fikirno meel aan dowladdii uga fikirno dowladdii ku lahaano aan soo gaarno waa nala soo gaarsiiyey waa mahadsan yihiin walaalihii ka socday ururka midowda afrika iyo beeshii caalamka ee garab istaagtay ee kaalmaysay ee dhinac walba ku kaalmaysay waa mahadsan yihiin waxaan u diyaargaroobo haynaa diyaargarow adag ugu jirnaa inaan maxaan ku idhaahdaye aan amnigeena la wareegno annagoo ayagana aad ugu mahad celinayno aad iyo aad ugu mahad celinayno ilaahay ka sokow meesha aan joognaa maanta sabab weyn ayay ku leeyihiin walaalahaas afrikaanka ah. maanta sida in badanba idaacadaha beryaan laga sheegay waa taariikhda eh, jamhuuriyadda saddexaad markii ugu horreysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ahi cid ajnabi ah aanay ilaalinaynin oo xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda iyo golaha muxuu ahay xukuumadda iyo golaha baarlamaanka intaba amnigoodii si buuxda ay ula wadaageen ciidanka amniga soomaaliya cadowgu cadowgu in badanoo ka mid ah wuxuu isku dayi doonaa inuu yidhaaho waa beentood iskuma filna mana muxuu ahay mana ishana karaan oo isku dayo badan sameeyo ayuu isku dayi doonaa waan garanaynaa xeeladahooda laakiin kalsooni buuxdaan qabnaa wiilasheennaan ku kalsoonnahay ciidamada qalabka sida nooc kasta ay yihiin in ay in ay qaadi karaan mas-uuliyaddaas horena way u soo muujiyeen haatanna way u taagan yihiin cadowgana weligiiba hayse soo hambaabulo meel tegi maayaan leenahay shirkaa waxaan ku bandhignay qorshe cad oo muuqda oo caalamku sidee soomaaliya u- u- u taageeri karaa ah annagoo annagana soomaali haddaan nahay waxaan qabsan karna mar walba inaan qabsanno rabno qorshahaas maadaama maanta la joogo eh, munaasabaddii booliiska qorshahaas waxaa ka mid a dalku inuu yeesho ugu yaraan afartan kun oo ciidan booliis ah oo labada heer dowladood ah waa ugu yaraan ma tabar aan guurnaa mase taako taako ma hubnee tabar aan guurnaa la yiriye tabarta maanta aan guuri karna ayaa qorshaheedu sidaa yahay laakiin waa ugu yaraan inaan hore usii soconno oon ciidankeennu boqol kun gaaro ka badan gaaro booliiska soomaaliya wax diidaya ma jiraan laakiin maanta qorshaha dhow wuxuu yahay afartan kun oo ciidan booliis ah oo heer federaal iyo heer maxaanku idhahdaaye dowlad goboleed intaba leh in ay dalka ka howlgalaan muddada dhow haddii alla yidhaahdo waxaa sidaasoo kale ayaguna jaan qaadayo oo la socon doona tiradooda ciidamada qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo dhan afartankaas kun ee aan sheegay waa wejiga koowaad wejiga labaad iyo wejiga saddexaadna waa ka sii daranta waa waa sii daba socdaa qorshahaas waxaa ku jirto maalin calaamaysan oo la leeyahay amniga gudaha booliiska soomaaliyeed ayaa looga haray asaa lo- maanta soo malihin amisom mas-uuliyadday nagu wareejinaysaa haddaan nahay ciidamada amniga guud ahaan ee soomaaliya maalintaas kalaa soo socoto aan dhihi doonna ciidamada qaybahooda kala duwan oo dhan amniga dadka iyo dalka waxay ku wareejiyeen amniga dadka iyo deegaanada waxay ku wareejiyeen booliiska soomaaliyeed ciidamada xoogga dalkana waxay lahaa waajibaadkii rasmiga oo ciidan xoog dal uu lahaaday qaadan doonaan kuwa nabad sugidda sidoo kale kuwa asluubtana sidoo kale Eh, sidaas daraaddeed maanta dadaalka nala tusay iyo ciidamada nala tusay iyo warbixinta halkan nalooga bixiyey iyo dhaqanka isbedelaya ee booliiska soomaaliyeed dhexdiisa iska bedelaya dhammaan waxay tusaale u yihiin u diyaargarowga maalintaas weyn ee soo socota horumarinta eh, booliiska iyo aqoontiisa iyo xirfadiisa wax badan waxaa nooga xiran oo shuruud ay u tahay baahinta dowladnimada dowladi waa sharci sharcigana waxa ilaaliya ee ugu horeeya waa booliiska garsoorku waa qaybta ugu weyn laakiin garsoorku meeluu fadhiyaa dembiiraha waa loo geeyaa dulmanuhuna waa u dacwoodaa waa u tagaa laakiin yaa d- dembiirihii iyo kii dulmiyaha ahay yaa dadka ka soo dhex saaraya waa ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa dadka ka soo dhex saaraya sidaas daraaddeed ujeeddada ciidanku booliiska soomaaliyeed waa fog tahay baahinta dowladnimaduna asalkeedaba xoog hadba ciidanka booliiska guud ahaan ciidamada qalabka sida intay xoog leeyihiin gaar ahaan ciidanka booliiska inta uu xoog leeyahay oo professional eh, xirfadaysan yahay ayaa ay u baahan tahay waxaa dheer marka booliiskan siddeetan sano u jiraa soomaaliyadii siddeetan sano ka hor booliiska loo aasaasay iyo soomaaliyada maanta waa kala duwan yihiin dembiyadii berigaa jiray qaarkood ma jiraan maanta qaarna waa jiraan kuwo kaloo badanoo ku, ku, ku dhowr jabaarma ayaa ku soo kordhay maalintii booliiska soomaaliyeed la samaynayay argagixiso ma jirin burcadbadeed ma jirin daraagiska la sheegayaa hadda oo maxamaa dooriyaasha ah ummadda fasahaadina ma jirin dhaqanno badan oo xun oo maanta dalkeenna ka jira ama dunida ka jira ah ma jirin so booliisku intaa waa isla soo bedelay waa isla soo bedelay waa isla soo bedelay waxaan ka mid ahay dadka uu ilaahay eh, cimrigooda soo gaarsiiyey booliiska dhaqanka suuban qaybaha booliiska loo yaqaano booliiska dhaqanka suuban af talyaaniga lagu dhihi jiray booliisyo bonkostum magaalada muqdisho ayadoo dhex wareegaya oo qofkii dhaqan xun oo si xun u libisan oo qaabdarro u socda oo meel qaab daran taagan la hadlayo oo dhahayo ka leexo soo bedel dharkan saan ma aha cawradaada astur xeebta iyo meelaha lagu- laysugu tago dhan dhex taagan saan lama ogola indhaha shacabka muslimiinta waxaan looma ogola da- dhaxaya intaa dhex taagan muddo dheer soomaanan arag hadday soo noqonayaan soo maaha marka mithaalan usoo qaatay dhaqanka suuban mar walba ilaalmadiisa waxaan rabaa inaan sheego dhibaatooyin mujtamac booliiska soomaaliyeed wuxuu booliis u yahay ummadda soomaaliyeed oo dhan waayeel dhallinyaro gabar wiil eh, caruur cid walba oo soomaali ah muwaadin soomaaliyeed oo dalka soomaaliya ku nool ah ayuu mas-uuliyad u hayaa marmarka qaarkood waxaa taariikhdii hore markaad fiiriso waxaad is leedahay maxaa muxuu ahaaye eh, loo waxay waaye laakiin maalintaas duruufihii jiray ayuu bul- maanta duruufaha jira waa inuu ka jawaaba maanta duruufaha jira waa inuu ka jawaaba booliiska soomaaliyeed oo dadka xaajaadka gaarka iyo duruufaha gaarka ah qabaahi waa in uu booliiska xaajaadkoodaas iyo duruufahoodaas gaarka ah oo isku jimeeyaa oo u helaa dad ka shaqeeya mathaal mar walba waxaa ah bulshada qaybaha nugul haweenka caruurta ubadka soo koraya dadka baahida gaarka ah qaba ee aan lixdooda lixaad aanay dhammayn la mid ma aha ninka murqaha waaweyna ee xoogga leh ee jidka cararaya la mid ma aha
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka cawintaas kusoo gabagabeyneyna ammaan alla